munaasabad haraga lagu jara ee isbitaalka cusub ee horseed yaa weyballa ka gobaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka walibana goobro ku haya xildhibaano dhakhaatiir ganacsato bilaan dhallinyaro iyo marti sharaf kala isbitaalka cusub ee horseed iyo weliba ka diyaarsana qaybo shalduwan ee adeegyada guud iyo unbaahayeen bukaanada iyo oona ka howlgalayaan dhakhaatiirta qusas shalduwan leh aan koreen waliba muhiimada langobadi munaasabadan ku hadlay jaamac aadan oo kumid ah maamulka isbitaalka jirin inaan daboolno ayaan ku haminaynaa insha allahu tacaala isbitaalku hadda waxaa joogta dhakhaatiir runtii la dhihi karo tayadooda waxawaaye waa la hubaa serviceka aan bixinaynana waxaan ku rajaweynahay inuu noqdo patient centred oo dad magaalada muqdisho in marmarka qaarkood aanan la focus garaynin patientka qofka serviceka loo bixinayo la siinayo marka waa mahadsantihiin maanta maku qornayn maanta o dhan waa ka afeefanaya inaan hadlin laakiin maadaama liigu xaday rag oo jecel maarata jabkaygaa jira soo dhowaada waxaan taas u bedelaa inaan idinku soo dhoweeyo furitaanka xafladda waa noo furanta inaan dhaho dhanka kale haana kumid ee martadii a ku qayb galay munaasabada iyo weliba hadhowaayna daafarka isbitaalka iyo oona sheegeen in laaka eedii waqti lanbaahanay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in laga furo isbitaal nuucan hadda aan arkaynay ku shaqaynaya waxa weyn buuna ka bedelaya runtii geesinimo gelin bay u baahan tahay dadka yani ku kalsoonaan waayey waxbarashada deegaankooda caafimaadka oo meel kale aadaya inay ku kalsoonaadaan deegaankooda waxay ka helahayaan markii aysan jirin nin haa laakiin hadda meel walbaad ka helaysaa waxaad u aadi jirtay oo kharash ku bixin jirtay dhul fog
waxaan aada ugu hambalyeynayaa iftitaaxa isbitaalka horseed oo runtii muddo badan aan la soo joognay isbitaallo badan oo la furaayo aan rajaynayn wax badan inuu kusoo kordhin doono maalin kasto dalkeen waxaa laga furaa isbitaal waxbuu soo kordhiyaa isbitaal aan lagu faa'iideyn ma jiro runtii isbitaalka waxa marka laga soo bilaabo xiliyadii burburka ilaa hadda maalin waxbaa noo soo kordhayay horseed ku soo dhowow saaxadda caafimaadka ku soo dhowow ilaah idinkiisana waxaan rajaynayaa bulshada miduu ka faa'iidaysata ilaa inuu ka dhigo anugu ducadeeda waxaan ku daraa ha bulaalo isbitaalka marka bulaalayaalahna marka isbitaalka ha bulaalo ha la bulaalo insha allah cabtii maalgelisay runtii horseed hosbitaal waxaanaan ilaahay uga baryayaa inuu kii horumara oo ummadda waxweyn kusoo kordhiya noqdo isbitaalladu waa badan yihiin nimanka yar ma badnee waa nugu yar yihiin waa soo dhaweynaynaa isbitaalka horseed hosbitaal nimanka dhakhaatiirta oo dhallinyarada oo wakhtiga badan geliyey muddada labada sanaa soo waday tacabkii iyo isjoodigii ay geliyeenna maantay mira dhalkiisii iyo furitaankiisii aan joogno fursad gaaray noo tahay sharafee noo tahay inaan ka soo qayb galno waxaan aaminsannahay inay baahi weyn loo qabo bahda caafimaadka dalka oo aad iyo aad u hooseeyo